waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali hadda waxaan sii gelayaa sanadkan wax noqonaa shan sano maxaa ku dooratay shaqada macalinimada macalinimadayow mar walba waxaan lahaa love maaragtay hami baan u lahaa development of dadka special dadka dhalinyarada markaan bilaabin haddana waxaan arkay niyow inay ka jirto meeshaas arin dhalinyarada soomali u baahan yihiin communitiga soomali u baahan yihiin dad soomaali oo macalinimiin in loo baahan yahay markii aniga ugu horeeyaba iskuulkaas macalin ka noqdo hadda ilaa ad waxaan sanaa nili lix macalin soomaaliya gabdho iyo wiilas ku jiro ba markii aan meesha tegay oo keligaheed even macalimiintii baa yaabay ardadii baa yaabtay in uu maarata qof macalin leh inuu jiraba marka fursad weyd u ahayd meeshaas waa gartay markii ugu horreyso marka aad bilowday shaqadan macalinimada waxyaalihii kuugu adkaa oo kusoo mara maxay ahaayeen waxyaalaha igu adkaa marka hore macalinimada wax easy maaha curriculumkii ardadii disciplinkii waxaa loo baahanya waaridiintii waa faces kala duwanoo badan bay leedahay hal face maaha maalwalba marka waa haddana shaqo maaragtay continuously isbedeleyso waa shaqo u baahan maaragtay inaad qof furfuran oo marba dhinacaas ku bedeli karo oo marba dad waaridiintii la xisaabtami karo oo ardaydi la xisaabtami karo macalimiintii la dhaqmi karo oo marba adigu weji inaad inaad maarata isku isku ku maamushid inaad inaad leedahay waa gartay iskuulkaad macalinka ka tahay waa iskuul gooni loo leeyahay ama iskuul brivata marka iskuullada privatka maxay uga duwan yihiin bay kula tahay kuwa dowladdu leedahay privateku kulli marka hore waa waa government regulated ama private ahaadaan ama ama public ahaadaan shuruuc dowladdu soo rogtay bay wada raacaan kulli waa inay shuruucdaas raacaan curriculumka siday u bixiyaan kulligoodna monitoringa lagu sameeyaa lixda biloodba waxay ka duwan tahay keliya waxaa waaye waa fee pain
lacagta la bixinayo also waxay ka duwan tahay in uu manhaj adi aad rabtid markaa private tahay aad gelin kartid hadda iskuullada ugu wanaagsan oo ah privateka waxaa waaye kuwa la dhaho catholic schools waa iskuol aad iyo aad loo maamulo si fiican loo maamulo lacag tira badan lagu bixiyo marka hadda waxbarashada australia markii la dhaho iskuulladan catholica ugu wanaagsan waayo waa waa loro investment algeliy lacag dhinaceeda iyo also feker waana masiixi iskuul masiixi ahaan ku saabsan catholia kan hadda anaka aan joogno waa muslim iskuulada iskuullada muslimkan hadda soo badnaanayaan laakiinse waxay uga duwan tahay waa diintii waa akhlaaqdii waa carabigii adu manhajyaal adi aad aas leedahay way dadkan way anfacayaan ayaa meeshaas ay gelinaysaa oo ku maamulaysaa waa garta marka manhajkii iskuulka dowladdu soo dejisay markaad buuxisid ba haddana waxaa lagu ogolyahay inaad manhaj kaloo kuu gaara ku darsatid kuu gaara ku darsatid taas waa kuwan masiixiga ay ku darsadaan disciplinkooda iyo iyo iyo christianityga iyo meelahaas kuwa talyaankana afkooda iyo dhaqankooda meeshan waxaa waaye carabigii iyo islaamkii iyo iyo diintii iyo waxyaala wanaagsan meeshaas gaargahan waa gartay dabcan iskuulkaad macalin ka tahay marka laysu barbardhigo doorka macalimiinta iskuulka dhiga iyo doorka waalidka haddii boqol aad u kala qaybisid markay noqoto waxbarashada iyo aadaabta doorka macalinku meequ noqonaya waalidkuse meequ noqonaya boqolkiiba hadaa u kala qaybisid
waa arintaas waa arrin wanaagsan arrintu waxaa waaye waalidku hadda waxay ciyaarayaan waalidku inuu ilmuhu meesha geeyo doorka ugu badanna wax ciyaaraya waa waa macalimiintii macalinkiibaa maarata akhlaaqdii waxbarashadii homeworkii disciplinkii emotionally counseling wixii dhan macalinkaas ku wada waaridiintu maasha allah waaridiintu waxaa jiro fara badan ilmo ilmo sideed ilmood hal waarid leh oo maaragtay goolkiisa waxaa waaye xooggiisa badan xusaaraya ilmihii iskuulku inuu tago inuu isagoo buugagii iyo iyo boorsooyinkii iyo isagoo arday u eg inuu iskuulka geeyo heerkaas hadduu geeyo alxamdulilah shaqays waa qabtay waa suu aaminsan yahay even though arrintaas way ka badan tahay waaridka wax looga baahan yahay but intaasba aduu ilmihii waaridka keenay oo uu waarid yahay sideed ilmoodooda wallaahi waa dadaaleenba anuu intaan qabo waaba dadaaleen maasha allah adana waxaa jiro waarid dhowr ilmood leh oo maaragtay extra effort bixinaya even kuwa kuwa waa jiraan waaridiin dhowr ilmood leh sideed keligood ah single oo haddana dadaal badan bixinaya maalin walba iskuulka taagan maaragtay kusoo booqanayo kuweydiinayo wasor assignment a jiro ilmahan saan u caawiyaa ka warqabo macalimiinta iyo iyo iyo ilmahooda si ay isku iskuma isku dhexgalayaan so waaridiin lor effort bixinaa jiro maasha allah haweenkana u badanta meesha inaan ka qaata xasan inaan fursaddaas inaan maaragtay aan u hambaliyayo haweenka soomaaliyeed iyo dadaalka furada badan ee mar walba ilmaha saarayaan waa gartay marka markaad leedahay waalidiintu qaarkood weliba kuwa carruurta badan waxay aaminsan yihin haddayba ilmihii iskuulka geeyaan oo subaxii keenaan hawshoodii way dhammaatay ma waxaa ula jeedaa waalidiinta ajanabiga oo iskuulka dabcan maadaama iskuul muslim uu yahay muslimiin badan oo adduunka o dhan ka kala timid baa dhigata mise taasu waxay gaar u tahay soomaalida
may niman annagana aad aan iskugu dhownaa dhaqana jiro oo la yidhaahdo lebanon nimankaasna ayagana waa saas kuweenana waa saas bad kuwo kale fara badan hadda aan iskuulkaana waxaan dhigano waxaa joogo labaatan iyo labo different qoomooyin qowmiyadeed baa iskuulkaas imaado ilmahooda keensado wada bosniyaan haadaan albanian afghanistan aad u kala duwan yihin efer badan ay bixinayaan bad dadka badanaa maaragtay xoogoo saaraya ilmihii iskuulka halgeeyo intaas kadibna macalinkii iyo shaqadiisa waay ee waa waa waa dadka dadkeena iyo kuwan oo labanaanka labaniiska u badan marka adiga macalin ahaan maxaa ku garataa in ilmuhu yihiin ilmo noocaas un loo keenay oo iskuulka lagu soo tuuro markii laga qaadana aan mar dambe bugaagtooda dib loo fiirin guriga disbliinka laftigiisa laga yaaba inuusan fiicnayn macalin ahaan maxaa ku garataa
anu hadda macalina waay maamulka oo disciplinkana ku jira marka waaridkaan wacayna waaridka telefoonka waa waa block waaridka xiriir ma laha iskuulka xiriir lama laha waa pick up iyo drop off marka saas ku garana mid waa xiriirkii iskuulka iyo iyo iyo homeka ma laha ma jiro meeshaas so many times hadda term dhan baa jiro inaan dhowr waarid aan raadinayn aa heli kartid maalinta parent teacher interview ilmihina waa ka garanay ilmihii akhlaaq inuu inuu badanaan lahayn inuu og yahay inuu guriga aan hadhow lala xisaabtamayn oo marka wuxuu isugu imaado siduu rabo u dhaqmay wuxuu rabo maaragtay foodeynay hadhowna maaragtay wuxuu ku leeyahay wac haddaa wici kartid
ogya telefoonka inaan la qabanan waa inaan la qabanayn in in labada imaanayn marka arrimahaasna way jiraan baad waa waa jiraan dad waaridiin aad u dadaalo oo iskuulka ka warqabo imaado haweenka u badnaadaan anu markaan dabagalayna aan isdhahay waay haween keligood ay ilmuhu u daba socdaan maaha inay raggii shaqadoodii ay baldareeyeen laakiinse waxaa waaye dadka waa isqaybeen u badantay raggiina inuu soo shaqeeyo haweenkiina inay gurigii isla muxuu ahaa ilmihii iyo iskuulkii iyo waxayna dabagalaan badanaan mar waxaas dhihi jira ragga shaqadooda ma qabanayaan laakiinse rag raggu shaqo iyo waxay ku maqan yihiin inay wixii reerkii iyo iskuulkii fiigii iyo waxay shaqeeyaan waa gartay markii haddaabad is heshaan waalidkii ama telefoon ku heshayaa ama u yeertaya iskuulka ha yimaadee markaad ku tiraahdo wiilkaagu ama gabadhaadu eedaabtii la rabay ma lahayn ama waxbarashadiis aan ugu fiicnayn ma dhacdaa marar waalidiintu inay difaacaan oo dhahaan maya ilmahayga ilmo ka fiican ma jiraan waxbarashadana waa ku fiican waxaad sheegaysaan waxba kama jiraan waa u badantay first time in inay waaridka xiimayo oo aad iyo aad frustrate u ah in isku kimaado caraysan caraysan taasna waxaa keenaya ilmihii baa guri tagaayo sheekada dhunu bedela macalinka maantana saa i galay macalinka dabagalay ra-iisii soomaaliya ku sameeyey muxuu ahaa anuun baa la daba taagay waaridkii waa xanaaqa iskuulka imaan hewonsamanses badanaa ofisyaasha dhan uu soo jiiraa intuu macalinka iyo ama daheed iyo iskuulka maamulkooda intuu u tagamahe qof ula hadlaya mala markaan aan sheekada usoo bandhigno aan tusno inay meeshaas racism jirin inuu muxuu ahaa inaysan jirin in ilmahooda mar walba la kor saaran yahay waaridkuu dega taasna waxaa keenayso maaragtay waa waa waa arrin inay ilmahooda ka warqabaan inay inay inay maaragtay xaq fair trial fair trial inay helayaan markii ay imaato ama dagaal dagaal badanaa maalmo walba jiro meeshan waxaa waaye waa dad muslimiina dadkaas muslimiinka maaragtay aad arkaysid waddanka adduunka ku nool iskuulkiina waa sidii ilmihii maalin walba saas isku dagaalayaan mar mar raisis ay isku dagaalayaan mar ay gurubguruba isku dagaalayaan marka mar walba waaridka inuu wixii ka warqabo aad bay u wanaagsantahay mar walba aan waaridka waxuu sheegaa ilmaha hadduu xaq aad hadduu hadduu maaragtay haddii laga galdaran yahay dagaalan qofku u diidan ma laakiinse hadduu isagii wuxuu sameynayo oo maaragtay uu rabsho wado yani there's no need inaad dagaalanta qaado maaragtay rulekaas policygaas ku qabanayo waa gartay dhanka waxbarashadoo kale caruurta soomaalida gaar ahaan waxbarashadoodu see tahay ma ma ka fiican yihin dhallinyarada kale oo wadamada kale ka kala yimid ma lamidba ma ka hooseeyaan see yihiin su-aal aad iyo aad u fiican sano maasha allah marka hore mar walba markaan dhaho dhowr marna think barnaamijmo raadiyaa waan ka qayb galaa wiilasheenna aada u liitaan markaas marka anugu general last time sameeyo waxaan dhahay dhalinyarada soomaaliyeed aad ba u liitaan waayo waxaan ku xisaabinayay wiilasha gabdhaheenna maasha allah gabdhuhu waa aad iyo aad u fiican yihin iskuulka ama ayaga ugu sareeyo ama waa same level qofka ugu sareeyo mar walba iskuulka sare maaratay buundooyinka ugu sareeyo waa gabar soomaaliya marka gabdhaha soomaaliyeed maasha allah aad iyo aad ugu hambalyanaya aaday u dadaalaan jaamacadahana waa ka arkeysaa bulshadana waa ka arkeysaa wadankan haddii la joogo gabdhaha soomaaliyeed maasha allah aad iyo aad u dadaaleen waxbarashada dhinaceed maxaa ka khaldan wiilasha marka dhibka haysta muxuu su-aal iyo aad iyo aad u fiican ayadana xasanon soon u arkay marka hore wiilashu patient badan dulqaad badan ma laha they are also role maronna ma laha cid hagto oo maarata wadada saxda tusta wax tusto ma laha ama wiil ka weyn ama waalid ama aabe ma laha markaas waxay imaanaysaa inay saaxiibo isku xidhaan oo ay gruubyo isku xidhaan oo gang isku xidhaan oo haddana gaankii wixibaa haddana wuxuu u batayba inay daroogo iyo howlo kala galaan ayakoo yaryar oo hadda yutoaf dhammayn baa weli hadda lasaa loo jijiidanaya anigu dhowr marna raadiya waan ka qayb galay arrintan inaan baraarujiyo in wiilasha laga warqabo in wiilasha lala saaxiibo waalidiinta inay wiilasha la saaxiibaan wiilashu hadda heerkoodu hadda kuwa iskuulka annaga waxaan saarnaa loro pressure in ay ama howlahaas gelin ama hadday galaan inay iskuulkan imaan yani iskuulka clean inuu yahay baan ku dadaalnaa laakiinse outside communityga waxaa jiro wiilashu howlo waxay ku jiraan aad iyo aad u wanaagsaneen kuwaasna effect waxay ka soo saaraysaa gurigii wixii ay hadhow banaanka kusoo galaan reerkii soo gelinaa gabdhihii oo wanaagsanaa oo waxbaranayo soo gelinaa marka arrintaasna baraarujina weli u baahan tahay in wiilashaas laga warqabo hadda daroogooyin aada waaweyn wadanka soo galay gruubo gruub gang iyo waxaas abex marka kuweenan waxaa moodaa inay inay suud wixii ay wanaag u malayaan ay daba socdaan marka howlahaas waxay u baahan tahay wadaadada iyo dadka aqoon-yahaaniinta in ay isxil saaraan waayo qof walba iyo guri walbay taabanay eventually wiilashaas waa gartay dabcan waalidka muhiima iyo marka laga reebo macalimiinta laakiin jaaliyadda guud ahaan arrimahan matalan maandooriyaha aad ka hadashay oo kale ama daroogada ma ku baraarugsan yihiin inay jiraan bay kula tahay community ahaan aram uma malay inay baraarugsan yihiin inay ka warqabaan inay jirto laakiin qoysas yaryara oo ay arintaas tahabat ayaa jiro ay ka warqabaan laakiinse qoysihiin haddana waxaa jiro inay dadka la wadaageen waayo yani ceeb iyo taabuu iyo bay tahay inay maarata wixii aad dadkii u sheegta hadhow adigan ku haysto marka ma jiro mid wide ah oo community dhan inay sla shaqeeyaan oo taas ay ka baraarugsan yihiin laakiinse qoysas yaryara ay wiilashaas iyo arrintaas taabatay waa garta arrintaas taabuga aad ku tilmaanto ah waxaan laga hadlin ama la qariyo kale soomaalida waxaad moodaa inay aada ugu badan tahay oo haddii dhib la soo gudboonaado ama ilmahooda ama qoyska ama jaaliyadda qof walba uu isku dayo inuu inuu qariyo waxaas marka dhibaato intee la eg bay arrintaasu leedahay in dee bulshadu wixii jiray si haddii waalidka ilmihiisa dhibaato ku dhacdo waalid kale ilmahooda ay uga ilaaliyaan uga diyaargaroobaan dhibaato intee laeg bay leedahay taas su-aal aada u fiican dhibaatadeeday leedahay dhibaato aada u weyn bay leedahay laakiinse annagu waxaana dad muslima dad muslimkaasna waxaa waaye nidaam iyo iyo iyo maaragtay culture oo norm norms ah ayaa jiro reerkii iyo gurigii markay is dhahaan yani nidaamkii iyo iyo culturekii baadan uma muuqatid yani wixii haddaa sheegtay wuxuu waa la qarana hadhowna haddaa qarisideen wuxuu ku qarsada soomaalida waxay qarsada way ku qarsadaan yacni communitygii maaragtay inay aad aad la wadaagin aad qarisid adna hadhow way kula harayaan dad kale waa effect gareynayan marka taas waa tan ka hadlayo aan leeyahay dadku inay maalin wata waxaa maqlay inay wadaadadu iyo dadka waxgaradka inay isxil saareen oo ka sameynayeen awareness oo drugs ah drugska way fahmeen inay jirto marka hadda orno inuu inuu weli socdo laakiin mar waa maqlay inay bilaabeen inay dadka wargeliyaan ka wacyigeliyaan aad iyo aad dhibaatooyinka maandooriyaha dabcan iskuulka iskuul sare weeye dhexe iyo hoose soomaha iskuulkaad dhigtid macalinka tahay iskuul hoose dhexe sare ah sare weeye caruurta soomaalida ama gabdhahaada ama wiilahaadan markay ka qalin jebiyaan iskuulkaaga dabcan ay jaamacada aadaan imisaa jaamacada aaday kula tahay ku guuleysta imisaase sii wada jaamacadda markay bilaabaan su-aal ficlan aday haddana maasha allah annaga iskuulka anaga arday waxay arkaysaa melbourne university gal waxaa arkaysaa monash science and law accounting muddooyin fiican helo ee waxbarashada galo waxay ku xiran tahay markay buundo fiican helaan jaamacad fiican helaan way wadaan waa kuwa buundooyinka fiican helin jaamacad fiican helin kuwaas waa maad kuwa ka niijabaayo oo haddana badanaa u ekaad hadhowna inay sii wadaan aan aan aan u badnayn marka waa dadaalkiisu qofki dadaalkiisu ku xiranta waxay ku xiran tahay waaridkii iyo iyo investmentkii uu ilmihii ku sameeyey qofkii tutor loo sameeyey laga warqabay waxbarashadiisa la dabagalay markii ay bundooyin fiican helaan hamigiisaa fiicnaanaya waxbarashadina wuu sii wadaa anigu weli xiriir baan leenahay had ardada markay dhammeeyaan ay jaamacada helaan ama iskuulka dhammeeyaan weli banaanka marka community ku arkaan way imaadaan hallo mr yusuf waxaan helay bundooyin fiican waxaan aadaa jaamacad jaamacadaas laba sana i haray saddex sana i haray meel fiican ay ii maraysaa way iisoo sheegaan kuwii aan bundooyin fiican helina yani oo ka niijabaanba waxbarashada weligeedna saas ahaydba intii hadda aan wadankan joogay waxbarashada markuu ilmihii wax buundooyin fiican helin waxaan ani maaha ugu leey waa ka haraa shaqo iyo iyo laybor iyo howlo kalu gelaa waa garta tan u dambaysa dabcan caruurta laftigoodu kulligood khasamaa inay waxbarashada ku fiicnaadaan ama markay iskuulka sare dhiganayaan ha ahaato ama markay xataa jaamacada iyo waxaas galaan caruurta qaar ma jiraan uga baxaa yeertan iskuulka ku dhameeya ama eleven oo markaas aadaa waxyaalaha tradiska loo yaqaano farsamooyinka gacanta sida ina koronto yaqaan noqdo kale ama balamar noqdo kale ma dhacdaa soomaalida gaar ahaan fantastic waa su-aal fiican haddaan bilawnay iskuulka anaga labadii sana lasoo dhaafayaan bilawnay vical farsamada iskuulka farsamada gacanta taasna hadda soomaalida uma badna weli waardiintu way nala dagaalamaa way diidan yihiin ilmahooda markuu galo iskuulka farsamada waxay iskuulka ani looguma talgalin ilmahayga inuu iskuulkaas galo even no waa cunug ku fiican gacanta inuu inuu plama noqdo inuu trading inuu galo inuu electrician iyo howlahaas galo waa sunan ku fiican oo qalbi u hayo oo wanaag u hayo mana aha wadankan shaqooyinka ugu fiican waa iskuulka farsamada gacanta shaqooyinka ugu fiican laga ugu lacag badan wadankan marka waalidkii waxaa arkaysaa oo intaas mar iskuulka imaanaya diidan inuu ilmihiisii uu helay iskuulka farsamada gacanta muxuu ahaa markuu hadda iskuulka waa jiraa waa si fiican u socdaa soomaalida uma badna waayo waxay keenaya inuu inuu anaga aan badana diinno ilmihii u leeyahay namay ani ma rabo caruurta kulligood waxay rabaan inay dhakhaatiir iyo injineerin noqdaan dhakhaatiir injineer noqdo ilaa hadda soddon sano kadib waddankaana midna ilaa hadda dhakhtar ma hayno may ilmahana waa kuwa ku dhashay waddankaba hadda last five six years ilmaha waxbarashada dhameynaya waa kuwa waddanka ku dhashay yani markaan si fiicana waddanka u galnay roots aan ku yeelanay marka plumbing iyo wax walba iyo doctor iyo gees walba ina hadda community inuu dad ku jiro ina hadda hayaan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali